bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal hamiin faylan weelwalba isu dhogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isunku baratanka idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinama hadba ituwasnignaha hooyada ita taarigdee keedanta siyeedka bilo sagaalaad lamada kun iyo tomiyo sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanku warsan oo namudan dhegeystayaal anasinkahay waliba ku mid ah ciidamada booliiska degmada tanbaydhabo iyo waliba iyo geega magaalada baydhabo iyo kadilana marroon maxamed aadan deerow oo haya kurii dhallinyaro ee islamarkaasna suwiinan kasta ee magaalada baydhabo walibana laakwarama iniyo toogadan ciidamo ku tirsan booliiska degmada tanbaydhabo barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyanla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oonamadu haddii laar waliba ku mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre oo shalay hadeeray magaalada tanbaydhabo iyo weliba usugeega kormeer iyo saasoo kaleba shir guddoomeeye shirkii golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya walibana usoo golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya usukula hadalaya sidii dardar gelinlaya howlo wasaaradaha koonfur galbeed soomaaliya iyo sidii walanqobadalaya bulshada koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala guddoomiyaha reer ingiliisowka shirka deegaanada maamulka galmudug iyo waliba usiina ku hadalaya iyo waliba usu ku hadalay meeluhusu maraya shirka reer ingiliisyowka deegaanada maamulka galmudug walibana usu sheegaya inay welwelba oo qaldameen la saacadoon islamarkaasna meelo wadadegow deegaanada galmudug iyo hadda iyo xaadirga iyo keeyanga magaalada dhuusmaree meelase ku dareera shirka reer ingiliisyowka deegaanada galmuduga barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba soo qaybgalaya munaasabada inta badan laku abaalmariyaya shirkadda taaja walibana usa wasiirkuusu sheegaya inay arrintitan walbadan ku kordhiyaysa xaaladda dalka soomaaliya taasoo keedan dhinaga iyo isgaarsiinta barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan ownimadu haddii leer waliba ku mid aha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo weliba usa magaalada baydhabo kulukulamaya safiirada beela caalamka welibana usoo kula hadalaya sidii walanqobadadhah ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoona miidhasay xaadirka kulanka madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyanla qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna uu namadunsiinkaaya barnaamijka kuwaliba asaari waan siirdale sii doona dhugunsiyanla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada ku dirta waliba i maamul doone saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarata weliba howdasiin kalena dhugunsiyaal hamiin faylanga booliiska degmada tanbaydhabo ayaa weliba iyo galabtuun iyo toogashiyo ka dilana maxamed aadan dero oo haya kurii dhallinyaro ee oo siwiinan kasa magaalada baydhabo kurii kun iyo weliba usahaya iyo kurii samafale islamarkaasna intabada usu ku shaqeeyaya arrimaha samafalka ama gargaarka dadka danyarta maxamed aadan derow iyo weliba dilshe la sheegay iniyo fulyan ciidamada booliiska ee degmada tanbaydhabo weliba una xiriir lasoo binaya qaybo shir duwan ee saraakiisha ciidanka booliiska balse ni suurtagalow ay tahay unay faahfaahin dheeraad inu ku helna dhugunsiyaala waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarata barnaamijka waliba hasaare waan sinadiraysa dhugunsiyaala anuu cabdirashiid rashka boy dhugunsiyaala golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirsho geega weliba shir guddoomeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre kaasi oo shalay hadeeri magaalada tanbaydhabo ra-iisul wasaare xasan ali khayre iyo weliba usiraabtuun kormeer usug suubiyaya qaar ku mid ee wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya walibana usa kormeerkaasay kugu heleeyay madawynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen iyo golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba ra-iisul wasaare xasan ali khayre oo usa wasiirada la hadalaya weliba usa sheegaya in ilanku baahanya golaha wasiirada koonfur galbeed iniyo derdergeliyaan howlaha wasaaradda koonfur galbeed iyo saasoo kale sida walanqobdalaya xaaladda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waa ku xasan ali khayre oo golaha wasiirada la hadalaya weliba useeray
sababaha aan halkan u joognana waxay tahay dowladda sideedaba sharciga ugu weyn ay heli karto waa aqbalaadda ay ka hesho shacabkeeda aqbalaadda shacabkeeda ay ka heshana waxay ku salaysan tahay adeegyada ay fuliso adeegyada ay dowladda fulisona waxaa fulinaysaa heerka dawladeed oo ugu dhow shacabka macnaheedu marka waxay tahay idinkaa shacabka u dhow degmooyinka iyo tuulooyinka idin hoos yimaadaa idinkaga sii dhow maadaama marka annaga kulligan nala ka rabo si dowladnimada aan u xoojinno inaan kasbanno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedna waxaan ku kasba karnaa keliya inay dareemaan ka dareemaan amnigooda inay ka dareemaan mustaqbalkooda oo bulsho caafimaad qabta bulsho aqoon leh lasoo saari karo inay ka dareemaan dhaqaalahooda maalmeed iyo ganacsigooda mustaqbalka taasaa waxaa lagu cabiri karaa marka dowladda soomaaliyeed guud oo idinka aad qayb ka tihiin sida ay ula falgelayso shacabkeeda annaga ka xukuumad federaal ahaan iyo idinka xukuumad dowlad goboleed ahaan waxaa nala ka rabaa markaa inaan hayno qorshooyin ku qotoma sida loo soo celin lahaa dowladnimada taasoo aasaaska ugu horeeya uu yahay adeeg noocee ah ayaan sii karnaa bulshada soomaaliyeed iyo sawir noocee ah ayaan ka bixin karnaa dowladnimada dadka annagaa u adeegna annagaa sawirkii ay isku fiirinayeen ama muraayaddii isku fiirinayeen ah sida annagu aan u dhaqanno ayaa laba arrin ka turjumaysa kow sida dadkaas mustaqbalkooda ay u arkaan soomaaliyeed iyo labo waxa laga aamini karo dowladnimada soomaaliyeed fariintaas culus marka oan xambaarsannahay awgeed ayay waxay muhiim tahay annaga inaan aqbalno inaanan waxba qaban karin idinka la-aantiin idinkana aadan qaban karin wax annaga la-aanteen si kale haddaan u dhigno haddii aanan xaqiiqda indhaha ka dadanaynin annaga oo ah dowladda federaalka iyo dadka hadda matalay iyo dowlad goboleedyada kulligoon hal dowladaan nahay meelna ma gaari karno haddii aanan si wada jir ah waafi ah aanan u shaqayn dadkii shalayso markii aan magaalada imid na soo dhaweeyey aniga iyo waftigeyga oo kumanaanka ahaa oo isu soo baxay sababtay isugu soo baxeen waxay tahay inay rijo ka qabaan dowladnimo hammi inay leeyihiin inay aaminsan yihiin markan isbeddel inuu dhici karo mustaqbal inuu jiro cabdicaiis lafta garaan amir xasan khayre umaysa dadkaas umaanay soo baxin dowladnimo soomaaliyeeday usoo baxeen rabitaan soomaalinimo dareen ay dareemayaan armaa mustaqbalkiinu isbedelaa khatarta ugu badan marka oon kala kulmi karno hawshaas iyada ah waxay tahay haddii mar kale dadkaas aan qalbigoodi jebin oo mar kale ay dareemaan rajada weylom sidaas daraaddeed ayaa xil wuxuu naga saaran yahay kulliga annagu qof walboo nagamida dulqaalka ugu badan inuu muujiyo oo qof walba qofka ku dhegan uu la shaqeeyo qof walba qofka uu la joogo uu dulqaato qof walba qofka dhinaciisa uu toosiyo qof wada wanaagsan ama qof wada xun ma jiro qof aan loo baahnayna ma jiro waxaan soo maray wasaaradihiina saaka uu madaxweynuhu soo tusiyey waxaa ka muuqata halkan nidaam dowladnimo oo bilaabmayo oo curdun ah sida keenaba uu yahay laakiin horumar baa ka muuqda marka loo barbar dhigo markii ugu dambaysan halkan waa ugu mahad celinayaa madaxweynihiina waxaana aaminsanahay shaqo fiican inuu hayo waxaa kaloon aaminsanahay inuu uu yahay buundadii loogu gudbi lahaa khilaafaadka iyo isqabqabsiga waxaan aaminsanahay inuu yahay qof hadafkiisa ku salaysan yahay dadka soomaaliyeed in laisu keeno taasna waxay ila tahay inuu ka dhaxlay khibradda dheer uu leeyahay waxaa kaloon aada ugu faraxsanahay in dhalinyaro ay aada ugu badan tahay golaha wasiirada koonfur galbeed waa mustaqbal aada u fiican waa stiin waa rijo waa dadkaan rabna inay nagala wareegaan awoodda iyo xukunka mustaqbalka iyagoo ay dalkan daadihiyaan maalmaha markaan idinla jooga halkan ma u imaan inaan annagu wax idiin sheegno waxaana nimid inaan idinka idin dhegaysano wixii tale iyo tusaale ah iyo inaan la noqonno qoraal buuxa ama tala buuxda oo ah waxa ay tahay inaan idinkala shaqayno
dukaanka alaabta dhismeeda guud new star godidoli ii miramin qubatay jilaal dhobdhobshay ii gaanjardismale waqog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya qumnya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahata inti dabeel koraada ii dubaysay injeede danseeha ka galay in boqohooto dibadda asku diiwaan geliyey bohooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskor saaro dib sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee liu star tuuba qashina handhootay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qatufaasay safarqa harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo bunoo macawiiska qabto irubakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud liu star tu ma seerto kan haqoboy Kan haqoboy.
kan haqoboy Kan haqoboy.
kaasa qoboy Kaasa qoboy.
kan haqoboy kaasa gobay mataro jubnihii tafaariikhtii falaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsa ayaa ku guda jirnaa waliba hawada singalaha miinfahan dhinacaasi waa degmada xudur haddaynu fiirina waliba miirisay ku dareeray qabanqaabada hadhawaayo ka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre kaasi oo dhikwada beriyey inuusa aanbabaha dhinacaasi oo magaalada xudur ee gobolka bakool cabdirisaaq isaaga waliba ee hubin ku tirsan golaha deegaanka ee degmada xudur ee gobolka boqol waana iyo gudoomiyaha guddiga howlaha guud iyo horiyadindhisowka degmada xudur ee gobolka boqol marana qato taleefonka walkuweydiiya walibana walkuweydiiya hadhawaayo ku ra-iisul wasaaraha iyo sasoo kala sadaan dareerta bismillahi raxmaan iraxiim masoor salaame dhammaan anti adkeys gudooyaha isil magaalada fadur magaalada baydhabo maamul goboleedka k b s kugalgaarka magaal madaxda kugalgaarka maamul k b s magaalada baydhabo salaame dhammaantiin iyo baxda saxaafada warsan iyo shaqaalaha guudaha adina sagaarakiin salaame intaas ka sokow maalmo shalay ilaa iyo denkii iyo mayti garanay qaabadii soo dhaweyntii ra-isul wasaaraha wadanka xasan cali khayre oo runtii magaalada baydhabo hadeeri shalay umasan kale maana deertay qaar ku maday wasiirada koobka galbeed xukuumadda iyo wasiirka wasaarada arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amaanada hoola iyo wasiirka haweenka shaqada iyo shaqaalaha oo runtii hordaan ah kooyow iyo hadda waayowka ra-isul wasaaraha wadanka xasan cali khayre maamulka degmada ee iyo gobolka iyo guud ahaan wasiirada maberi iyo qaarkumada shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hadeeri isla magaalada xudur dhamaysi garnay qabanqaabada hadhawaayalkii ra-iisul wasaaraha xeerasurna iilan ka diyaarsanyin dhammaantiyo leeraay hatana bayka guda jirna ilaa hata haddii laandha waayo fadhi haddii aala fadhi boordhigintii haddii aala fadhi qaabkii protocolkii noolka soon iska jara dhinaca arrimaha bulshada iyada lagamaa weli naftiyo sidoo dhan aniga haddii ilaa inaa wada dhawaaya insha allah qabanqaabadaasa guda jirnay hordur dhammaantiyo dhalinyaaran yeyn ini ra-isul wasaaraji ha dhawaayaan ona ka dhawaayaan gacmo furan
waayahay n kawaranba dhinagiyo amniga iyo saasoo kale ee, bulshada siday oon ka faraxsanyahin hadhawaayo ku ra-iisul wasaaraha degmada xudur ee, markilan feeri bulshada ee, iina ahaano ka faraxsan eh, ra-iisul wasaaraha hadhawaayosha
wallahi dhinaca amniga iyada malaraay inshaalla lan xooji amniga dhinisa hordow degmada hordur amni ahaan waa waxyaabaha lambar kow weera kafaanad siiyo haddana waa maadaama martuba socon socota oo kiiba boqol kuradan gordhi bulshadeedan kuwara faraxsanin dhammaantiyo qeybahooda shalduwan waxda waxbarashada isboortiska dhalinyarada ururada bulshada rayidka dhammaantiyo elan kuwara faraxsanin inay waxdhawaayaan ra-iisul wasaaraha amnigana elan malaraay inshaga dangadkay dan walba ma wada kaaladaana dhammaan qeybaha security wada quseeya adyaka boliiskii adyaka militarigii iyo dhinac kale yoona inshagada ciidanka oo ethoopia yoona mudognaba ilaalinta dhammaantiyo ammaanka iyada langadkay dadaamansagnaa insha allah haddii ilaayara iso oo wanaagsan ka dhamaada doonto waayahay ugu dambayntii marka maadaama dhawaayowka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee siweyn ku darata degmada xudur isagana kumid ateen dadkii qaban qaabiyaya hadhawaayowka wafdigaasi ee may baaqe dira lahayti een, bulshada ku nool reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada tanbaydhabo oo idaacad warsanka oo la dareer
wallahi imaankooda baaqay may ciidanka fara horta may eed ma laraagin sheegada bogaadiyey waana dhiirigeliyey sida farxabdile iyo suriya aniidi soo dhaweynkii ra-iisul wasaarihi wada dhawaayeen iyo sidankooda faraxsanaayeen dhammaantiooda bogaadiye iyo qaabkii walaraay dhinaca amnigii iyo dhina walbiyo isku dhuteen guud ahaan koonfur galbeed intii nasiib mawalaki ra-isul wasaaraha ankoy runtii bay ka bogaadiyey inay shagada hawada dhawaayan haddii ilaahayara wafulbana de haddii habawa iska bacdi hayaabaha markaasaydi lanku baahanyi inay dowlada lubahela inay oo dhina horumarinta hadii aada faadin mashaariidii hadii aada faadina amniga oo runtii koonfur galbeed eedanka daranta inay amniga dhinishe magaalooyinka hafiirooga degmada degmo kasta haatay boqol haatay amba bay haatay amba shabeelada hoos haatay degmo kasta oo maamul duruug oo koonfur galbeed socodki degmooyinkii lanhuray koonfur galbeedna nagad koonfur galbeed nabada qaabkii lankufaaraysaadi runtii maamulka koonfur galbeed guud ahaanba dowlada dhexe haqaada wanaagsanasay madaxweyne dowlada dhexena landooradi wasiire oo saas oo kale yoonka firfircoon iyo hay-ada baarlamaanka diyaarafadiyaadii hay-ada fulintii adii garfoorka dhamaantiyon iyo diyaaranka inga dowladda dhexda shaqeeya lakufaa'idaysid jaanaska lahaysada ilaaqaadka dowladana loo wanaajiye insha allah hadii ilaahay ere waa marki lan hogaansam dowladana la shaqeey walaay fursadeena lanku faa'idaysada idana lanku faa'idaysay umauna walaaydantaana ogsanyon insha allah furi walaaydantiyo e qaabkaas lan wada shaqeey gaabaan la isqobsada idan
baaburtuun horno badeecada fuulabilidka kubahohayanka bibirku absoo injeeda banaadiraka koyana baydhow taransida kiina ambosadew baydhow in yasinta banaadir may hanlistooshid yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baaburtunaa ku raray ولو بان تمعي bakaarka walaalo oflow بغقون انتمن ايه diirkii baydhowow بر امدك badeeca kullishe بقارة بيضاء bartiyo ku adeegidaayangu بقارك ولا لا أفلو beesu rubisaaran hayna تمنكي بقار لي ايه koy hayka baratamo بلا وطهال عربة bakaarka walaalo oflow بريم انوسي ايو bulshoy iska nagmaleh بردي من موغة دو beesadis liseedina بشوك ما هكولا طلو bakaarka walaalo oflow بونو هوكسي ايه baaki eber eh بكشي ميك أرغاو
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanka warsan ee ku guda jirnaa cabdirashiid rashka boya siina dareysa ee barnaamijka waana saari dhegeystayaal dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre yaa weliba uusa kula laqaadaya safiirada caalamka welibana uusa ku codsadaya inay walqabado xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaana xaaladda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya kulanka oo halay isugu dhigay xarunta madaxtooyada ee koonfur galbeed ee magaalada Tanbaydhabo waliba ee Gofro kuwaay golaha wasiirada koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo soo kala saraakiisha ciidanka haddaba markii kulankaasi dhammaaday waliba warbaahinta dhahadalay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jamaal oo ku warbi waxyaabihii liska afgorde warkeysa shirka waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro dowladda federaalka ka socday xildhibaano iyo madax ka kala socotay safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan soomaaliya oo hogaaminayo wakiilka xogeyaha qaramada midoobey waxyaalaha ka wada hadlayn waxay ahayd saal ka muuqata waxaa soo socda shirkii laisugu imaanayey soomaaliya besha caalamka ku shiraayeen xamar bisha dambe haddii alla idma bilowgeeda marka waxa laisugu yimi bal in la kala war qaato u diyaargarowga shirka meesha wax marayaan waxay loo baahan yahay in la qabto shirka ka hor iyo xog waraysi guud iyo sixii la yeeli lahaa arrimahaasaa laga wada hadlayay meeshay marayso arrimihii security-ga arrimihii dhaqaalaha arrimihii deen cafiska arrimo badan oo naga wada dhexeey aan ka shaqaynay beryahan ayaan ka wada hadalay si fiican buu noogu soo dhammaaday xaaladda koonfur galbeed warbixin fiican ayuu ka bixiyay madaxweynuhu iyo ra-isul wasaaraha iyo arrimahan soo aragnay dhammaanteeyo arrimaha loo baahan in la qabto iyo qaybta horumarinta iyo gargaarka marka runtii waxaa shir aad u fiican xoog wareystay safaarado badan hadleen wasiirada hadleen wax fiicanna ka soo baxeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa shirka weyna soo socda iyo shirarka soo socda soomaaliya oo ka mid ah kan qaramada midoobey ee madaxweynuhu aadayo in wax fiican ka soo baxaan dalad madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis waxa uu soo bandhigay waxyaalaha u baahan yahay gobolka in laga qabto codsina uu soo jeediyey waxa lala qabto deegaanka u baahan runtii shaqooyin badan oo dhinaca horumarinta iyo dhinaca gargaarka marka warbixintii waa la dhegaystay annagana waa taageernay insha allah waxaan rajeynaya
العامل جنرال فرنيجر أرولا أبقريوكا حفيسة إي إلو إي العامل abshir sida iidoysida is-aroosamadu waana istareyha arwadii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركانا أنرونا على وريد إبسي بأرادن لينك أرقنا أريتي على أندك صوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتون كبهانا أبو أبو لي كقراسة هو على زناياسة أدونا لما برواها أردا كان عيصول أروو العامن مدو هنقو أذيك alaab orjinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabtiliin eraan ilbaydhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walhabari ley adaka aalasa ka ilma dhammaysadiya arwada siin haayte afley ay unnu siin kasha sheegne bulshu
waayahay dhegeystayaal qayb uga hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa waliba hoodasen kala hamiin fayn idaacadda warsan u dhegeystayaal barnaamijka waliba hasaare waan siin dareysaaye anuu cabdirashiid axmed ibraahima rashka boy sidee sana dareertaan magaalada dhuusmareeb waliba dafuray ee shirkad reedingelisewka deegaanada maamulka galmudug walibana shirkaasay furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya walibana ha ku qayb galay beelo wada dirow deegaanada maamulka galmudug shirkiya waliba haddase toose usonka dareere magaalada dhuusmareeba iyadana beelo wada digow deegaanadaas iyo goobro kueeyan saasoo kalena meedhasay usuroog wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya haddaba guddoomiyaha guddiga shirka reedingelisewka deegaanada maamulka galmudugga yo waliba use sheegay in welwelba iyo qaldamen la saxa doona waanu kubahanya beelo wadadego deegaanada galmudug oo shirkaasay gobro kueyenga in iyo dulqaad iyo muujiyanga haddaba waa ko guddoomiyaha oo arrintaasay aramo kala faahfaahiyow
shirka soo ku ballowday waa horta in qulwallo la akhriyo oo qulcuda birbanaaf birbarqalaq la akhriyo oo faataxa lagu bilaabo horta shaydaanka meelaa lagu soo xiray xaraaqina meelaa lagu soo xiray saada colaadii baan god ku aasnay oo dhan kulligeed marka waxay ila tahay shirku si aad iyo aad u qurux badan iyo wacdiga ka dambeeyey laakiin gacalaaba shirka dhameeyey marka shirka faataxa u dhiman horta faataxada la akriyo hadalkii meeshaan ay mudnooda laga hadli lahaa insha allah wasiirkaa dhihi doona aniga waxaan rabaa keliya marka uga horreysa inaan idiin mahad celiyo anoo magaca guddiga ku hadlaaya dhammaan waa la wada joogaa maadaama aad sugteen dadkii soo horreeyana wasaabiquuna alawaluun ilaahay ha ka dhigo dadka gadaal laga soo gaarana waladiina tabacuuhum biixsaanin waay marka wasaabiquuna alawaluun aladiina tabacuuhum biixsaanin waa sabar iyo dulqaad inta aada joogteen ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf ayuu idin siinaa maxaa jira maslaxa muslim ayaad u joogteen horta taa waa ku mahadsan tihiin ama magaca guddiga ka hadlaaya waxaan kaleetood aan ka cudur daarahaynaa wax alla wixii gaadiid xumo ah deegaan xumo ah muxuu ahaa raashin xumo ah sariiro yar yaroo waxaa layidhi qaarkood waxaa lagu seexiyey odayaashu aysan qaadin karin ka dhacayaan ha layidhi ayaa mararka qaarna lasoo gaarsiiyey dadka qaar meelo fogfogaa la dejiyey waxaasoo dhan waa ognahay laakiin waxaad u dulqaadanaysiin wax kale ma waxaa waaye meel adinku aad leedihiin waa guriga ma gurigaad laheedeen waay marka guri ajnabi aad ku tihidiin amaad guri marta ku tihiin ma aha marka gurigiina baa timideen marka waa laska xuxumaysaha markaas xuxumaysigu waska maaha waxaan kalaan ka cudur daarahaynaa shirkasta markuu bilaabanaayo bilowga koobaad xoogaa yaroo kala daadsanaana way jirtaa habeen dhabeed markaa shirka aan furinaynay oon soo qorshaynay sida loo furaayo oo hadalka sida loo kala leeyaha loo hadlaayo waan isku daynay inaan haba yaraatee beelo beelo umasayrin oan koox hadalka badanin oan koox hadalka lagu yaraynin oo ruuxna aan laga teginin qorshahayna xoogaa yaraa isbeddel ku dhacay isbeddelkuna guddageenna kama imaan laakiin mar haddii madax qaran ay timaado ma og tahay madaxda qaranku wuxuu go-aanay leedahay marka waxaan ka cudur daaranaynaa xoogaa yaroo waxaan dareemaynaa beelaha qaar iyo ugaasida qaar hadal maxaana loo sii waaye beel habal waa la siiyey amba waa loo badiyey dareenkaas inay qabaan waxaad ku ogaatiin annaka arrintaasu khaladka yarkaa hee dhacay iyo dareenkaas dareen annaka naga yimid ma aha maxaa yeelay annagu dareenkeena inaan ilaalinno oon si wada jir ah oo caqli ah oo dadku aysan kala lahayn galmudug oo beel weyn iyo beel yar aysan jirin oo dadku ay wada dareemaan dhammaan inayna yihiin maxbuubiin muxtaramiin aysan kala korraynay kalana sarraynay kalana fiicnayn ayaana ku shaqaynaa marka wixii dhacay waxay ahaayeen khalad dhacay ahaayeen waxaan rabnaa inaad ka cudur daaratiin dadka marka xoogaa yar lagu xanaaqay qaar dadka qaara lagu xanaaqeen qaara aniga aan isku sagalnay mararka mar horena waxaan ahaa jira ayaaman ihii askarna baa ahaa jira sarkaan ahaa jira ma tahay rag baa feer iisoo duubtay oo aan ku kala bixi weyna meesha dhexdeeda gabdhaha qaaraa ila dagaalamadu arkayseen iyo anaga waxayna kala raacay marka intaasoo dhan kulligeed waxaa waxaad rabtaa inaad fahamtaan waxaan rabnaa haddii xataa wax dhacaan oo waxaan lagu talagelin in la xanaaqa ma hore laga xanaaqi maayo ma ogtahay wixii waa la daaweynaa khalad dhaca daaweyn waay sixitaan waay waxaa jira bini aadamana marka annagana waan idin safraynaa idinkana noo sabartinaa rabnaa intaas waxaa waaye marka dulqaadkii iyo sabarkii iyo intaas markaan kusoo koobo shirka hawl hawlihiisii caadiga ahaa maanta inoo bilaamayaan shirka marka waa ka fikirnay shirku qaybo badan uu ka kooban yahay tafaasiisha waa laidin sheegi doonaa iyo qaabka ma intaanan shirka gelin waxaan rabaa inaan idinkugu bashaareeyo haddaadan ogeynin maalin dhaweed waad markhaati ka noqoteen laba maalmood aan ku maqnayn maalin ra-iisul wasaarahana la joogay maalin labada maalmoodna wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed safriyaana hogaaminayay waxaan ku maqleen xeraale iyo huurshe aan ku maqnayn xeraale iyo huurshe waxaa waaye waa xaruntii iftiinka islaamka iyo macalimiintii xaruntoodi waayo dadkan diinta baray deegaankaan ah waay fitnaa ku dhacda marka marka galmudug dhismaheeda horta inay meel saxa ka bilaabato markhaatigeeda waxaa ah sida gacan u sheegay fitnadii baan soo daminay ilaahay mahadiis ilaahay baa mahadle ra-iisul wasaaraha waktiga gasho waa ogtihiin fitnadii baan soo duminay dadkii waxaan geelayn geyna guryahoodii qolooyinkii deganaa xeeraalan xeeraalan geyna guryahoodii ay ka maqnaayeen saddex sano ku dhowaad kuwii huursho deganaana huurshaan guryahooda geynay ruux kastaba isagoo gurigiisa ka hoyanaya oan cabsi ka qabinin ayaan uga soo tagnay horta meeshii xeraale iyo huurshe ahayd faqi maxamed marka waa heshiiyeen waxaan uga soo tagnay meeshii ciidan qaranka soomaaliyeed ah oo deegaanka amnigiisa ilaalinaya waa ka soo tagnay waxaan ka soo tagnay maalin dambe aydoon hub lagu dhex qaado karin deegaanka dadku ay degan yihiin oo wax alla wixii tagnika ah qoryaha la furfuray oo baabuurta la xereeyey oo ciidanka qaranka uu amniga sugaan waa uga soo tagnay waxaan uga soo tagnay dadkii oo guddiya samaystay dhallinyaradii haweenkii aqoon-yahaanadii odayaasha dhaqanka oo guddiyo samaystay midaysan oo hadda kabacdi wax alla wixii khalad sameeya dhinac looga soo wada jeesanana waa uga soo tagnay waxaan uga soo tagnay marka colaadii oo inta gob u qodnay oo karsan ku ridnay aan ku wada aasnay oo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha guud ay ka qayb qaateen iyo dadka hogaaminayay madaxda siyaasadda ahaayee hogaaminayay dagaalada ay ku aaseen oo aniguna ku iri ruuxi kasoo bixiya godkaas colaadda godkaasaa lagu aasayaahay is-ilaashanku marka colaadda baan wax kasoo saari kara meeshaa ma jirto marka horta laba maalmood la soo dhaafay arrintaasaan ku maqnayn horta intaasa kugu bashaareeya waan rabnaa marka mar haddii aan arrintii xaalaala hursho xalinay galmudug inta kaarta ma u baahaynaa ma u baahaynaahe saas ma hoo annaga waa naga go-anta haddaan guddiga nahay muddo dheerna waa joogna marka idinma daahaynee yaaro isku khaldamin dadka qaarba haddee qaarkood ay ku jiraan dad haddee shaka ku jiro in galmudug israacdo oo galmudug wada xaajooto oo galmudug ruux kasta hadlo waktina waa la siinayaa taasna halkaasaan ka egi waxaan hadalkay kusoo khatimayaan rabaa inaan idiin sheego qaybta uga horeysa oo maanta bilow ah muddo dheeraad hadlaysiina waa laydinla hadlaa hadafkuna waxaa waaye maanta iyo berri waxaa waaye in hadafku waxaa waaye in aragti midaysan reer galmudug yeeshaan waay dad aqoon-yahano ah ayaa waxay idiin fasiri doonaan waxyaabo badan oo galmudug kuseeya su-aalaad weydii kartiin doodna waa ka geli kartiin ruux kastana waa u furan tahay ruuxii gacanta taaga ee hadalka la siiyaa qaado doona ogaasida marka iyo waxaan ka baryaynaa imaamida iyo madaxda dhaqanka waktigoodii ma aha waa soo socotaa wakti hadal la sii doono ay xaajo begi doonaan soo socota marka qof haba yaraatee qof haba yaraatee hadalaa la siiye hadal lama siin ma jirto ruuxay gacanta taaga hadalka la iska siihaa sidaas ogaada wakti waxaa jiri doona idinka laydinka hadal sii doono way soo socotaa laakiin marka hore waxaan rabnaa horta ah marka waxaan rabnaa horta horta inaan aragti midaysan qaadano dad badan haddii madaxu ka qalwacan yahay madax loo toosiyo oo caqligana wada toosiyo oo aragtida la mideeyo oo la yidhaahdo saraada mustaqiimka dhulka wada caarabna oo wadadii caddeed cadka saarnaya la yidhaahdo oo marka aan isku aragtay marka aan xaajoona rabna taasna waxaa waaye inaad iska fahamno waaye oo dadka isu waxaa kaloo soo horaa rabaa inaan sheego wacdiga iyo muxuu ahaa fanka iyo suugaanku waxay ku dhex jiraayeen mar kasta waxay ku dhex hadalkay ku dhex xiisa ku jiraayeen marka sheekh kastoo meeshaan jooga bishardi shiikhaas inuusan aayadaha dagaalka keenin uusan akrin aayadaha jihaadka meesha jihaad ma yaal marka aayadaha jihaadka ayaa la akrinin magarata munaasabay leedaha soo maaha aayado iyo wacdi munaasab ku ah meeshaana laga rabaa shiikii wax sheegaya laakiin shiik kasta wacdihaaya fursaa la siihaa waa garatay soo ma maalmaha ay socoto dhan baa dadka laga hadal siihaa nabadoon waa hadlaa ugaas waa hadlaa shiikh waa hadlaa dhalinyaro waa hadlaayaan aqoonyahanada waa hadlaayaan ruuxada doodiida hadalka inaan ka dheragna rabna kulligeyna oo qof kasta waktigiisa u qaato taasna waxaa waa waydan ka codsan haynaa saas u socda haddaa aragtaa ruuxa soo hormarsiiyey oo hebel hadal layidhi maxaa aniga laydin soo hormarsi waa hadhihinina ruuxi rabaa la soo hormarsiihaa ruuxi la arkaa la arkaayaa wakti kasta shirka waxaan rabnaa annaka idin maamulaynee nagu kalsoonaada oo hana dhihinina si khalaad noo maamushee e shirku markau dhamaada naqiimeeya oo waxaa ad tidhaahdaa shirka meeshaas uga dheeshin hadda kabacdi shirarka dhici doona saa yaala samaynan dhaha laakiin intaan wadno shirka ma ujeedaan odayaashaan iyo iyo muxuu ahaa gabdhahaas ruucadaayaasha soo arki maysaan waxaysan ka tashan meeshaan lagama samayhayo oo wasiirku nala ogolaanin marka waxaan kasoo tashanay iyo qolooyinka secretariyatka ee wasaaradda ka socda oo habiyo maalin u taagan shirka inay nasixiyaan asixiyaan oo aad iyo aad aan sheegi doonaa arrimahooda marka shirku dhammaadaan sheegi doonaa idinkana waxaan rabnaa inaad saas ogaataan secretariyatka wasaaradda arrimaha gudaha guddiga dib heshiisiinta wasiirka waxaan isla ognahaa meeshaan keenayna annaga ee wax jecel yahay ama guddoomiyaha waxaa saas raba la yidhaahdo inkastoo iska dhahaa jiro marmarka qaar baa dad ugu kululaysaan aan iska kibcilihayo hadaad baas kululaysaan waan isgalaha marka yaan isku kululayn aada u mahadsantihin hadda waxaan soo dhaweeyahayaa wasiirka isagaa sheegi doona kabacdina jadwalka shaqada ayaa waxaa noo sheegi doonaa insha allahu ruux la in la yidhaahdo secretariatka anaka madaxa ka wada toorixay la yidhahdo aan sheeg
zainab how inta kukoytimay daarudawa hosbital numay dairarinatanjed daarudawa hospital wax kusimay daarudawa hospital leyli lemay fola isbitaal daawo nyaadhu wamay way diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemono deeroy daarudawa hosbital dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbital doctor aluunle ilmisay alla deersiyey waaya aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka eh iyo weliba in dhomalkii dayaayo galangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom biochemistry ikan shaybaarka
waayahay dhegeystayaal qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsan iyagu guda jirna weliba hoodasinkalaa kheeraya hamiin faylanga wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba soo qayb galaya munaasabadda lagu guddoonsiinaya shahaade sharaf shirkadda taaja oo la sheegay inay waxyaabo badan qabatay dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay inay walbadan yoon ku faraxsanyan maadaama shirkadda taaja ee kumidada shirkadoonka weyn ee ku howlgala gudaha dalka soomaaliya haddaba waa ko wasiirka oo arrintaasi arimo kale ku hadala kureedna weliba meelisay ku hadalee guddoomiyaha shirkadda hormuud oo siina faahfaahin ku biyo waa shahaadadaasi iyo saasoo kale shirkadda taaj waxyaabaha ayay ku guulaysatee waxa aan aada ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maanta munaasabadan lagu maamusayo abaalmarinta qiimaha badan ee lagu aqoonsaday dadaalkiina ku dhaqanka sharciga iyo hubinta tayada adeegiina abaalmarintan waa guul aada u soo hoyeyseen guud ahaan dhammaan shirkadaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abaalmarintan iyo aqoonsigan waxa ay ka eh, markhaati kacaysaa in shirkadaheenna ay awood u leeyihiin in ay la jaan qaadaan kuna shaqeeyaan heerarka caalamiga ah ee hubinta tayada iyo ku dhaqanka sharciga waxa aan rajaynayaa in waddadan cusub ee aada u furteen ay dhiirigelin u noqon doonto dhammaan shirkadaha kale ee dalka runtii shirkadaha isgaarsiinta iyo adeegyada xawaaladahaba si guud waxay ugu ammaanan yihiin in ay marxalad adag maalgeliyeen dalka kuna aamineen hantidooda taas oo fursad shaqo iyo nolol u noqotay malaayiin soomaali ah keentay in aan laga go'doomin lagana harin caalamka xilligii dowlad la-aanta ilaa iyo hadda xawaaladaha waxa ay kaalin muhiim ah ka qaateen nolosha bulshadeenna iyo fududaynta qulqulka lacagaha ka yimaada dibadda oo ay ku tiirsaneed nolosha inta badan bulshadeenna iyo ganacsatadeennaba shirkadda taaj waxa aan si gaar ah ugu ammaanayaa in ay ka faa'iideeyeen wada shaqaynta tiknolojiyadda iyo isku xirka adeega xawaaladda bangiga iyo isgaarsiinta casriga taas oo u yeeshay qiimo dheeri ah adeega xawaaladaha ee dalkeena casriyeysan waa muhiim in la hormariyo adeegyada aada bulshada u haysaan haddii ay ahaan lahayd dhinaca tayada qalabka noocyada adeega iyo aqoonta shaqaalahaba si loola janqaado tiknolojiyada si joogtada ah ee deg dega ah isu beddelaysa maanta waa marxalad kale oo sidoo kale dhiiranaasho uga baahan shirkadaha isgaarsiinta dalka waxaan mar kale waxaan mar kale lagu kala ammaani doonaa lagu abaalmarin doonaa sida loo raaco sharciga dalka loogana qayb gala hirgelinta sharciga isgaarsiinta daryeelka xuquuqda maxaamiisha tayeynta iyo baahinta adeegyada waxaan idin leeyahay hambalyo adinka iyo shirkadda aada bahawadaagta tihiin ee hormuud dalkeenna waxa uu leeyahay sharci isgaarsiin oo dhaqangal ah xeer nidaamyaal dhammaystiran oo isgaarsiinta nidaam ruqsad bixin oo leh shuruudo iyo waajibaad sidoo kale waxaa dhowaan la sameeyey xeer nidaamye oo nidaamin doona lacagaha la iskugu diro mobileka ama teleefanada oo uu ka shaqaynayo bangiga dhexe ee dalka waxaan si gaar ah ugu ammaanayaa uguna mahad celinayaa shirkadda hormuud sida wanaagsan ay nogala shaqayso dhammaan hirgelinta iyo ku dhaqanka shuruucdaas oo dhan shirkadda hormuud waxa ay shaqaalaysiisaa kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ah sidii hadda guddoomiyaha shirkadda uu noo sheegay waxa ay lafdhabar u tahay howlaha samafal ee dalka ee ka socda ha ahaato mar ay bixiyaan dhaqaale tabarucaad ah ama ay u fudeeyaan ama gaarsiiyaan dhaqaale kale oo loo loo wado ummad soomaaliyeed oo aada ugu baahan hormuud waxa ay bixisaa adeeg muhiim ah oo isgaarsiin iyo maaliyadeed oo ay malaayiin shacab soomaaliyeed ku tiirsan yihiin shirkadda hormuud waa cashuur bixiye sharfan shirkadda hormuud waa ganacsato ku ammaanan maalgelinta ay dalka ku sameeyeen shirkadda hormuud waa hal abuurayaal fikrado iyo adeegyo cusub curiya horumar horumarna u ah hormuudna u ah horumarinta isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dalka haddaba waxaan rabaa in bulshada soomaaliyeed ogaato in wax weerar kasta ha ahaado mid ciidan ama af ee lagu qaado shirkadaheenna isgaarsiinta ay yihiin weerar lagu qaaday shacbiga soomaaliyeed si gaar ahna weerarkaas loogu qaaday kaabayaasha muhiimka u ah noloshooda iyo dhaqaalahoodaba waxaan si gaar ah u cambaaraynayaa mar kale xadgudubyada loo geysto xarumaha shirkadda hormuud iyo shirkadaha kale ee somtel iyo amtal ee gobollada jubbooyinka iyo gedo oo ugu dambeeyey weerarkii ee, ee, caws qurun ee bishii hore eenu soo dhaafnay waxaan idinku wargelinayaa in ay dowladdu waddo baaritaan la xiriira xadgudubyadan oo dhan waxaan idiin ballan qaadaynaa in lagula xisaabtami doono cid kasta oo mas-uuliyadda yeelato annaga oo raacayna hababka diblomaasiyadeed iyo qaanuuneed ee laga maarmaanka u ah dhinaca kale waxa aan shacbiga soomaaliyeed horay ugu sheegnay in la isku eh, la isku furi doono iswicitaanka taleefanada dalka waxa aan mar kale ku celinayaa in ay socoto hawshii een, isla markaana dhowaan ay bilaaban doonto isku xirka iswicitaanka gudaha een, shirkadaha dalka gudihiisa waxaan rabnaa in isku xirka uu noqdo mid joogto ah oo aan fashilmin annaga oo ka faa'iidaysanayna ee casharadii laga bartay isku xirkii fashilmay ee laba kun iyo afar iyo tobankii waxa aan hadda een, ku howlanahay een, xalinta caqabadaha la filin karo sida een, caqabadaha farsamo qiimaha habka xalinta khilaafaadka iyo xuquuqda ee macaamilka
طبعا آه، شركدان waxaa meeshan taaj iyo shirkadaha ka muuqda waxaa hooyo iyo aabbo u ah hormuud marka taaj hadday fiican tahay hooyo fiicanaa dhasho waay macnaheeda آه، wax yar daadib ugu noqdo hormuud waxaa la aasaasay laba kun iyo labadii kadib markii shirkadii la yaqaanay ee barakaad dhibaatadu ku dhacday oo ka koobneed isgaarsiin iyo xawaalad wakhtigaas ay dhibaatadu ku dhacday laba kun iyo kowdii asbadii ahayd waxaa la aasaasay oo si sharciga waafaqsan caalamiga lagu aasaasay hormuud oo wakhtigaas la soo wareegtay laba boqol iyo konton shareholder lana wareegtay sidaasoo kale goobo isgaarsiineed oo toban iyo toddobo goobood ah adeegee ay bixi jirtana oo ahay voice iyo s m s shaqaalaheedu oo ahay qiyaastii kun shaqaale ah maantay oo laba kun iyo sagaal iyo toban ay tahay taariikhdu waxaa iskale hormuud laba iyo toban kun oo qof oo shareholder ayaa iskale oo soomaali maxamed ka kooban wax dibadda iyo wax gudaha intaba marka waxay kale oo ay samaysay service aada u ballaaran oo ka kooban landline data g s m oo kala duwan m m t muxuu ahay romin deeqtoon iyo intaasoo kale e v c iyo intaasoo kale oo ah loogu magacaabo adeega siyaadada ah ama value added service meeshii ay ka ahayd toddoba iyo toban goobood oo isgaarsiineed waa kun goobood iyo wax la jira oo ka bilaabata gaalkacyo ilaa xuduudda kenya ilaa etoobiya intaas baaxaddaas dhulkaa intaa leh qofku meel uu ku cidloonayo oo isgaarsiin ku weynayo haba yaraatee ma jirto taayar hadduu kaa banjaro haddii qof meel kaaga xanuunsado meelaad ka weynaysa male marka laga marka laga reebo gooba hadda dhibaata ku dhacday oo saddex iyo toban goobooda oo xataa aan saaka maqlaya in abaara ka dhaceen iyo dhibaato si loo gurmaadana ay adkaa doonto marka laga reebo waxoogaa maaragtay gobolka gadaa meel maanta isgaarsiin aan laga helayn from gaalkacyo ilaa xuduudda kenya iyo etoobiya ma jirto okay hormuud waxaa usoo shaqo taga labaatan kun oo qof meeshii awal shaqaale ilaa kun qofooda ay ka waagii hore ay ahayd kun labaatan kun oo qofood si dadban iyo si toosaba ugu soo shaqo tagda ilaahay mahad ha ka gaartee waxay dhashay shirkado kaloo badan oo shaqaaleyn badan sameeyey sida haddii alla ku ron yahay salaam banki oo ilaa shan iyo toban kun oo mashaariic sameeyey oo mashruuc kastaba uu leeyahay shaqaalihiisa aan cadadka lahayn oo badan uu leeyahy shaqaalo badan uu leeyahy mid walba shan iyo toban kun oo mashruuc ayuu maalgeliyey oo fursadaha uu abuuray ah sidoo kale bruge oo runtii iyadana ka mid ah portfoliyooyinka ay hormuud ay dhashay iyadana waxaa usoo shaga usoo shaqo taga maalintii toban kun oo shaqaala qiyaasta ayaa rootigoodu ka bislaadaa shaqaalo joogtaa iyo shaqaalaan joogtayna marka waa garan kartaan toban kun oo shaqaalaah oo xoogsataa oo ka faa'iidaysta ayaa usoo shaqo tagda waxayna ku howlan tahay iyaduna oo loo sameeyey dibudhiska iyo bilicda dalka iyo shaqaalaynta shaqaalo la-aanta baahsan ee wadanka camimtay inay qayb ay ka qaadato sidoo kale waxaa la asaasay taaj oo runtii la dhihi karo si casriya ayaa loo aasaasay waana midaas maantay guusheedii ay halkaa ay ka muuqato dabcan taaj waa iyadu waa hab financial hub waaye iyadu shirkadaha dibadda ee xawaaladaha soo dira shirkada ay leedaha ma shirkado ummado kale ay leedaha waaye laakiin waa habkii habkaas wuxuu isku xiraa m m t-ga uu ku xiraa u v c-gu ku xiraa waxa sahlaya oo yacni u ah baabuurka qaadaya oo meel walba gaarsiinaya oo combalit garaynaya waa e v c-ga iyo waxa ama la yihahdo laisku yihahdo m m t ayaa ayaa ayaa gaarsiinaya sidoo kale bangiga isaguna qeybtiisa ayuu ku leeyahay intaa markaan uga baxo waana midda kaliftay markii securitigiisa iyo qiimi wax maaragtay shaqadiisa la hagaajiyey waa midda kaliftay maanta in awoorkan ay qaadato kaasaa marka wuxuu u yahay aartii ama quruxdii ama bilicdii wadanka waa naga weynta hadda markaa naga wax naga weyn wax naga noo soo hoyday gaar ahaan waa ka weyntaa wax dalka usoo hoyday oo haddii alla kuriyay kaasatan financial financialka uu madax ka yahay wasiir doctor cabdiraxmaan beyle iyo bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ay maaratay ay sharaf soo yeeto waaye waxaana rajeynaa mid ka qayb qaadan doonta nadaaminta guud ee wasiirka uu ku holan yahay
ginay may ka daaray geelo ungooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbii sidaye beedka digsii side ungurtay geedoo gaarakiin daagay madoona guudaashii hirgalaase guulhugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kiinsheenay gaaminay haa ha may ka daaray aad waqtiga iyo dhammaadan xafiiskii anjeeda qur'ada mahinboobsido hemeen may suubiye walan dabkan bay dhabahaayana dhuhulanba ka dhabooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hase walkuweynaadmay dhuhulaha ka dhaboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qaba hewal kale dhukuhu gudubowma laha ayo kambanigii yunigaasu ree maydornayreed maysiin waday haamoogii jikada yunigaas oo isiinku kuneebsadaasan koronto i deeb i dhuxulan dharkasiinku bujiyaasa gaabinay gordaasa meylikoda yunigaas unan anigorode mey madoolay helo yunigas dhuhulan kuneebsado yunigas helowshe yiil badanadhuku gudubi gabasaarkee dhambal oo bojiidi gundiinideeba bogdi maacuntiyo oo midoobati galab ku galab deebli garbiyaw derbigii iyo jiingadi
waayahay dhugunsiyaalah qaybogeedhaha barnaamijka kulanku warsahaya samarayna waliba wadasinkalaha miinfaylan barnaamijka waliba asaari waan sinidareysa dhugunsiyaalah anoo rashka boy dhugunsiyaalah brofesor yaxya oo sukumidayo brofesorada ku qayb galay shirkad deegaanada maamulka galmudug oo ku furay magaalada dhuusmareeb ah yaa waliba usiina ku hadalay waana mahadnagay guddiga hadiisewka shirka deegaanada maamulka galmudug iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya walibana brofesor yaxya use sheegaya inay muddadii roogay magaalada dhuusmareeb iyo arag in bulsho badan oo diyaarsan nabadiyo saasoo kale midnimada soomaaliyeed haddaba waa ku brofesorka oo arrintaasi ku hadalow federaalka dawashiisinta xubnaha guddiga gobolka ergooyinka dhammaantood xoghaynta wasaaradda arrimaha gudaha walaalaha halkan fadhiya dhammaantood asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa dabadeed intaanan idiin sheegin wax kale waxaan rabaa xilligii salaada la joogaa inaan hormarsado qadadu waa halkan maalmaha uu socdo shirku haddii aa la yidhaahdo halkaanaa laga wada qadaynaa laakiin quraacda ee cashada ergadu meeshay degan yihiin ay ku leeyihiin waxaa noogu yaalla dhankaas bidacda musqalo ciddii markaas u baahatay isticmaali doontaa ergada dhankeeda degan dhanka shirkole guriga ergooyinka ama guriga martida halkooday ku leeyihiin salaada masjid ba halkaas ku yaallo inta uu deeqan ku dukan doona haddii alira qadada markii salaada lasoo dukado barxadda banaanka iyo howlalka dambe oo ergada halkaas degan ee badanaa ku cuntayso ayaa ayaan ku wada cuntayn doonaa shirka wuxuu dib u furmi dooyaa kowda oo gow ah haddii ilaaha yidhaahdo galab walba subax kastana wuxuu bilaaban doonaa si rasmi ah sagaalka subaxnimo wixii ka horreeya waa inay ergadu soo tiigsadaan intii aan gudagelin mawduucyada baryaha soo socda looga hadli doono arrimaha kala duwan ee geedi socodka dib u heshiisiinta galmudug waxaan rabaa laba shay kaliya inaan dhigo insha allah siyaabo kala duwana loo yidhi wasiirka ayaa ku nuxnuxsaday laakiin waxaan rabaa laba shayan kala reebi rabaa si aysan dadku ugu khaldoomin maamul goboleed marka la dhisaayo laba wejiyaa lagu dhisaa wejiga dambe wuxuu ka kooban yahay laba lugood wejiga horena wuxuu ka kooban yahay laba lugood wejiga hore waxaa la dib u heshiisiin waxay ka bilaabataa siyaasiyiinta hadday noqon lahayd heer gobol hadday noqon lahayd heer qaran iyo dadka siyaasiyiinta ah ee stakeholderska ama loo yaqaano milkiilayaasha in ay ka wada hadlaan sida wax loo samayn doono haddii galmudug aan ka cabirno waxaa wada hadal wada galay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda galmudug qaybaheeda kala duwan shan iyo labaatankii bishii juun ayaa wasaare wuxuu kasoo degay dhuusamareeb saddexdii bishii julaay heshiisaa waxaa wada galay ahlu sunna iyo dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta wasiirkeedu oo hormuud ka yahay shantii bisha heshiis ayaa wasaaraddu cadaado kula gashay sidoo kale isla daraf ka mid a madaxweyne xasan xaggaa iyo cadaado waa laga soo gudbay wasaaradda arrimaha gudaha toddobiyo tobankii bishii julaay waxay magacaawday guddiga hortiina fadhiyo inuu arrintaas daagiliyo idinku casuumo gogoshaan guddiga waxaa la yidhaha guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta galmudug qabanqaabada waa sidaa waxaa kaadaayay xokeyn iyo wasaaradda wasaaradda arrimaha guduhu ay u magacaawday iyadana oo u khidmeeyey ergooyinka imaanaya hadday keeni lahaayeen hadday dejin lahaayeen geedi socodka shirka sida loo qaban lahay waxaa noo furmay wejigii koowaad oo ah daahfurkiisa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda sare iyo heer gobol iyo heer qaranba ay wada daahfureen oo ahayd in reer galmudug aayahooda ay ka tashtaan wixii dhex yaalla ay ka wada hadlaan ajendayaashana qaabkaasaa loo sameeyey wejigan waa kaliya beelaha galmudug wada dego inay wada sheekaystaan sidii reer walaalin fiqi maxamed wixii dhex yaallay oo kale hadday jira hadday jiraan cido kale ay dhex yaallaan in looga wada hadlo oo natiijooyin dhowr oon sheegi doono markaas ay ka dhashaan wada hadalladaasi maalmaha soo socda oo aan ad xirna inay socon doonaan way soo socdaan ma ad xirna sidaasay ugu tala gashay wasaaradda arrimaha gudaha inay socdaan intii geedi socodkaas dadku ay ka gaaraan natiijooyinkii shirkaan looga casuumay waxaa jiro qaab loo dhalaangeliyey dib u heshiisiintaas inay u dhacdo intii aan natiijadeeda gelin ujeedooyinka wasiirka ku nunucsa dib ugu noqon maayo waxaa waaye maalmaha hore waa aqoon isweydaarsi dad khuburaa ah oo idinka dhexdeena ku jiro iyo kuwo kale wasaaraddu ay leedahaba inay ka sheekeeyaan waa maxay dib u heshiisiin maxaa laga heshiinayaa ilaa kow iyo sagaashanka dib u heshiisiinaa dalkaana ku jiray maxaa ka mira dhala weligay dib heshiisiin inay awoodeyna ilaa yawm ddiin miyaysan lahayn meelay ku dhamaato dalalka noocan oo kaloo burbura maxaa ka dhasho waxyaabihi ka dhashaa laga tacaalaya ilaa hadda dalalka qaarkood waxay ku qaadataa wakti kooban kuwana sando badanay ku qaadataa sababtaasaa annaga dhowr iyo labaatan sano sagaal iyo labaatan sano in ka badan ayaan leenahay hadba meel dib heshiisiin ha laga sameeyo wasaaradda qayb kamid a arrimo u gaara ay arrintaas ka shaqayso marka cilmi iswadaarsigaas ka suko ay dhex socoto muxaadaraad diini ah wacyigelin dhaqameed iyo mid mid hidee dhaqanba waxaa ku xusan doona haddii aa la yidhaahdo fadhiya gaar ah oo saddex iyo toban ka kooban oo beelaha halkan wada joogo hal hal loola fadhiisan doono looga munaaqishoon doono waxyaabaha jiro tabashooyinka jiro lagu xalliyo isla markaasna haddana halkaan beel kasta intay kusoo laabato ay kasoo jeediso waxyaabaha caqabadaha jiro iyo fursadaha ay galmudug haysato iyadoo qayb ka ah beelaha kale waxaa loo gudbi doonaa haddii ilah yidhahdo maalin weyn oo maalin duca ah oo la isugu tigi doono isbatiibada ka horna maamulka galmudug ergada iyo meel walba ay suuragal ka tahay in qur-aan looga aqriyo taarinta galmudug maalintaasaa lasoo gebagabeynaya waana maalin duco waay waa laysku soo noqon doonaa waxaa laga hadli doonaa galmudug maxaadan u ah hartay dib u dhaca ku dhacay yaa sababay meeshay taagantaha waa xaggee xaggee loo socdaa intaas waa sidaa natiijooyinka maalmahaas waxaasoo la samaynaayo la filaayo maxay yihiin ko qaabka dhinaca qabsoon waxaa la filaayay madaxda dowlad goboleedka galmudug dadka talada hayay oo u dhiibateen dowladda federaalka madaxdeeda inay ka wada hadlaan masaalixda deegaankan waa laga wada hadlay wada waxaa la galay heshiisidaas daataan sheegay waxaa loo soo gudguji kale waa amniga ergooyinkay ka timid inaysan meelaha qaarkood tigi karin haddii aysan dowladda federaalka aysan gacanta ku haynin ayadana waa laga heshiiyey ciidamadii laysku daray siyaabo kala duwana haddaas akaarkiga hore isu dhaheen amnigina hadda amni laysku halayn karo oo reer galmudug leeyihiin ayaa hadda ka jira halkan waana wada aragteen wayna ku mahadsan yihin dadka soo shaqeey wejiga loo gudbaayo waa dib u heshiisiin ay kasoo baxdaa meeshan waa meesha khaladka ugu daran ka jiro oo ah dadki weli waxay ku mashquulsan yihiin meeqa kursiyaan leedahay waana laga tadbuursaday hebela xildhibaan rabo oday hebel waa qalab kanaa saxa maba la gaarin wejigaas wejigaas shir kale ku furmi dooyaa kanna ma aha kan waa kaliya in reer galmudug ay wixii dhexdooda yaallo ay iska shaafiyaan go-aanna ku gaaraan maalinta ugu dambaysa bacdal ducada ay la ducaysto in ay abuuraan jawi lagu dhisi karo galmudug ay dhahaan diyaaraan nahay waxaan dhisanaynaa maamul aan wada leenahay oo dhanna intaas qofkaan fahmin maa jiro wixii ka horeeya waa ceel aan qodnayn inaad u dhaantitid madaba gaadidiina kama helaysa arrintaani waa arrinta wejigeeda sidaas yahay ciddii wax qabtaa weji kalaa loo gudbaayaa awood qaybsi iyo wada hadallo insha allah waa noo dambeeyaan intaas markii madasha lasoo laabo oo lagu duceysto oo lagu heshiiyo waxaa loo gudbaa wejiga inaan wax wada dhisano halkaa waa marka halka buuqa iyo arrimaha iyo arrinta laga hadlaya berihaan hordhaca noogu timid in laga sugo ay ahayd waana la sugi doontiino dabcan dadkii labeentii galmudug idinka waa indhihii galmudug qofna kama maqna hadda way joogaan hadday ahaaday siyaasiyiin dhaqan dhalinyaro haween waxgarad culimo kulli halkaanay fadhiyaan qofna lagama soo tegin shan boqol iyo labaatan ergac iyo ku dhawaad boqol iyo siddeetan martisharfa toddoba boqol iyo labaatan toddoba boqol aan halkaan sugan ee hadda wasaaradda arrimaha guud ay u khidmaysaa number aad u tiro badan oo shirarka caadigaana boqol iyo labaatan boqol iyo konton number udhexeeya badanaa lagu maareeyaa ogaada sababta arrintaas loo sameeyey waa in lais aqbalo cidna laga tigin la wada hadlo laga laga laga laga dawoobaa waxyaabihii dhacay intaas waxaa ku xigi doono odayaasha dhaqanka in ay noqdaan geedi socodka damba kuwa hogaaminaya ardada ergadii la keenay oo ka mid ahayday mataqaana geedi socodkaanna dabcan marka halkaas mas-uuliyaddooda ayaga way ka hartaa way ka haraysaa odayaasha daadiin doona wejiga labaad horaana usoo marteen cid looga sheekeynayo ma laha xulitaanka xildhibaanada wasiirka intuu ka hadlay oo ah golaha wakiilada galmudug cusub oo u gogol xaaro galmudug cusub ayaa meesha laga rajeynaya kadib maxaan gelaynaa doorashooyinkaa gelayna insha allah guddoonkii baarlamaanka madaxdii galmudug madaxweynehi ku-xigeenkiisa dastuurka waa samaysan yahay arrimahaas arrimihii farsamada dambe ay nala tegayaan intaasaan dhihi lahaa
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baan takaaf meeray barnaamijka kulanka warsan oo nimadan sinkoa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kale baasaari waa sirdareysa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibraahim ma Cabdirashiid Ashkaboy dhanka farsamada madax ku deerta wali baa waayahay saaxiibkayga Bilaal Hilaal anta barnaamijkan barnaamij lama darheedan kulamana waa Cabdirashiid Ashkaboy oo sin ku tabaw sidaas iyo amiin nabadee assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh